wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka dhagax dhigtay xarun caafimaad xarunta caafimaad ee laga hirgelinayo deegaanka qaamqaam ayaa la rajeynayaa inay wax badan ka badasho baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka qaamqaam iyo tuulooyinka u dhowdhow gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ee kusoo biirtay deegaanka ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka waa hawl aada u qiimo badan waa hawlaan ku faraxsannahay aniga iyo bulshada deegaankuba ay aada u soo dhoweynayaan baahi weyn loo qabay deegaanka intaa la eg oo aan isbitaal lahayn waa waan dareemi karnaa caqabadda ay leedahay iyo baahida ay leedahay waan dareemi karnaa ilaahay iidankiisa waxaan is leenahay waa kii lagaga bixi lahaa baahiyihii jiray ee looga gudbi lahaa safarradhaa dheer iyo taraag dheer in loo galo qofka xanuunsan iyo gabdhaha uunulahaye iyo inuu isbitaal u ahaado kismaayo oo maanta loo dhagax dhigay kii deegaanku uu iska lahaay oo deegaanka dhexdiisa ahaa waa hawl ugu farxo waa hawlaan soo dhoweynayno intii ka qayb qaadatay iyo intii sadaqaysatayba
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ka go-aan tahay inay hormariso deegaanada jubbaland iyo dadka deegaanka oo dhulkaan ugu talagalay in daryeel caafimaad loogu fuliyo labada waan mahad celinaya aad baad umahadsantihiin idinkana ajir allah idinka siiyo annaguna waa dadaalaynaa wixii ka dhiman meeshaan insha allah inaan soo dhammaystirno wasaarad ahaan qorshaha iyaga weeye waxaan kaloo rabaa hadda waxaan u malaynayaa deegaanka iyo wixiga kan waa yoontoy oo weyn insha allahu tacaalaa wiigagga soo socdo waxaan rajaynayaa ama isku tashi aan ku dhisno ama cid naga kaalmaysaan helle yoontoy inaan inaan xarun caafimaad oo tan oo kale laga hirgelin doono haddii allah awooda leedaa qadar jaarati waan codsannay qayb ka mida weli borses bay ku jirtaa wixii ka dhimanna si ay kombaniyadu noqoto wasaaraddaa ku dari doonta